بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii nawaaqid ulislaam oo sheekh moxamed ibn cabdilwahaab uu iska lahaa waxaan soo gaarnay annaaqid alraabic laakiin intaanan naaqid alraabic aanan bilaabin tatimo yar oo naaqidkii saddexaad aan ku dhammaystirayno yaan sheegaynaa haddii alla yidhaahdo can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam annahu qaal والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حديث كان مسلم باوري رسول كحولي صلى الله عليه وسلم عن كدارتي الليه كعنتي سيكو جرتي نفت محمد إيه إمام مغلو قف أمدا كمد أه أمدا هدي ليراهدو labay u qaybsantaa ummatu dacwo iyo ummatulijaaba kuwa soo muslimay oo ummatulijaaba layidhaah iyo kuwa ummatu dacwo layidhaaho aan weli soo islaamin oo xaq iyo diinkii loogu yeeraayo kuwa marka ummaddeyda ka mid a waa ummatu dacwa laga wadaaye ima maqlaan laa yasmacu bii ima maqlo axadun min haadihi alumma qof ka mid a ummaddan oo ummatu dacwadii laga wado yahuudiyun yahuudi ah walaa nasraaniyun ama nasraani ah ima maqlo suma yamuutu kadibna dhinta walam yu'min biladii ursiltu bihi isagoon rumaynin wixii la ila soo dira aniga oo islaamkii diinaha lagu khatimay ahaa ilaa kaana wuxuu ahaadaa kaasi hadduusan i rumaynin aniga min asxaabi naari ahlunaarku ka mid noqdaa marka xadiidkaas wuxuu ku caddeeyey yahuud iyo nasaaro hadday rasuulka raaci waayaan oo shareecadiisa rumayn waayaan inay gaala yihiin marka qofkii ayaga aan gaalnimo ku xukminin ayagay wixii shabahaa rasuulka hadalkiisii yuu beeniyey culamada islaamkuna arrintaa macnahaas iskuma khilaafsana oo oo qaadi ciyaad oo shan boqol afar iyo afartankii hijiriyada dhintay waa qarnigii lixaad yaa wuxuu yidhi waxaa lagu ijmaacsan yahay in gaalnimo lagu xukumo qofkii aayadaha kitaabka aan aqbalin oo ka soo horjeesta ama xadiid lagu ijmaacsan yahay oo macno guud ku tusinaya iyo weli wuxuu leeyahy maya saas loolama jeeda saasa loola jeedaa macno khaas uu sheegaa macnihiisu rabo inuu babaabi'iyo xadiidkaasna culummadu waa isku waafaqsan yihiin in lagu xambaarayo daahirkiisa kaa isagana waa lagu ijmaacay in gaalnimo lagu xukumaayo wuxuu leeyahy markuu cabaar sii hadlay walihaada nukafiru waxaan gaalnimo ku xukminaynaa man lam yukafir man daana bigayri millati lmuslimiina min almilal qofkii aan gaalnimo ku xukmin qofkii ka diin dhigta diintii muslimiinta diinan hayn oo diimihii kale ah aw waqafa fiihim ama yidhaahda anigu maaragtay mowqif malih waa ka istaagayaa buu leeyahay saasna dhihmaa saasna dhihmaa aw shaka ama shakiyaba gaalnimadooduu ka shakinayaa aw saxaxa madhabahum ama madhabkii gaaladaas oo gaalnimada cad ahaa yuu leeyahay waa sax madhabkaas wa in adhara maca dalika alislaama ictiqadahu haba la jirto taas inuu islaamnimo muujisanaayo islaamkuu ictiqaadsan yahay wactiqad haddana uu ictiqaadsan yahay ibtaala kulli madhabin siwaah madhab kastoo ka soo haray islaamkii waa baatil buu leeyahy ictiqaadsan yahay muxuu ku gaalooba buu leeyahay fahuwa kaafirun biidhaarihi maa adhara min khilaafi dalika yani hadalkaas riddada ah ee uu muujiyey uu diinka uga baxaya waxba u tari mayso inuu yidhaha anuu islaamkiiaan rumaysana inaa wax lagu ridoobaya aada ku hadasho iyadoo khata aysan ahayn ama qofkii maarata caqligiisa aan laga qaalib noqon waxaa lagu xukumayaa waxa uu ku hadlay oo riddada ah sidoo kale wuxuu cudurdaarku heli karaa inuu mukrahya marka hadalka uu hadda shiikhu sheegay naaqidkan saddexaad waxaad arkaysaa wax culummadu ay maaragtay ku hadli jireen inay tahay oo alfaadimaba kala duwanaa aad moodaa إلا من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وابا هذا الكي شيخ سيسي وحد فرق ولا شيء وما ده حيان laakiin qof culamada qaarkood ay ku xukumeen inuu gaal yahay oo shirki ku dhacay oo maarata qaarna ay leeyihiin khalaas xujadu waa ku qumta ninkan kuwo kalena maarata ay u arkaan matalan inaanay xujadii ku qumin oo khilaaf noocaas oo kalea uu meesha yimaado wuxuu shabahaa uun khilaafkii laisku khilaafay taariku salaadkuma gaalaa oo diinku maarata ka baxaaya masamaya marka sheekh maxamed cabdilwahaab ma qabyo qofuu isagu ijtihaad ahaan gaalnimo ugu xukmiyey oo uu u arkay in xujadii ay ku qumtay qofkii ku khilaafa inuu gaal yahay ma qabo shiikhu sababta qofkii kale maaragtay muwaxidka ahaa ee aan qofkan mucayinkaa tagfiirin dhinac maaragtay kale unbuu ka fiiriyey oo shubha macnaha agtiisa jirta ama maaragtay maba hubaba inuu qofku shirki shirki bawaaxa uu ku dhacay taas marka waxay noo sii caddaynaysaa dadkan khawaarijta ah ee casrigan jooga inay aada iyo aada ugu khaldan yihiin gaalnimada ay ku xukmaan muslimiinta oo ay yidhaahdaan markay iyagu nin madaxa ku xukmiyaan oo si xaq darraa ugu xukmiyaan inuu gaal yahay ee waxay ku leeyihin man lam yukafir alkaafira fa huwa kaafir bay ku leeyihin markaasay culammada iyo ducaadday kulli muslimiinta o dhan wada tagfiirinayaan ilaa qofkii ayaga warkooda waafaqa moogiye qofkan ku waafaqin muslimiinta in la tagfiiriyo waxay leeyihiin waa gaal waana manhajkii khawaarijta kaasu marka nimanka khawaarijta oo zamankan jooga yaa dariiqada culamada ku socda qof caaqilo ma dhihi karo sababto culamadiiba gaalnimo ku xukminayaanba sheekh maxamed cabdilwahaab iyo culamadii ka dambeysay ee maaragtay dadka ka saxaayey kharadaadka takfiirka noocaas oo kale ah waa ka soo horjeedaan madhabkooduna waa waadix arrinkaas sidoo kale nusuustaas iyo hadalladii culamada waxaa laga faa'iidsanayaa dadka maaragtay diinkii mushrikiinta iyo maaragtay yahuud iyo nasaaro iyo dadkii caqaa'idda aadka u maaragtay qaribanaya islaamka sida tooska uga soo horjeeda sida nimanka baatinyada oo kale ismaaciiliya iyo magacyada doon ha loo yeele caqiidadooda waa sax leh ninkaasu in maaragtay aanu islaamkii shaqo ku lahayn marka annaaqid araabic naaqidka islaamka jebiya ee afaraad shiikhuu wuxuu yidhi man ictaqada ana hayra hadyi nabiyi sala alla ly slam akmal min hadyih qofkii ictiqaadiya dariiqii rasuulka sal slam a dariiqaan ahayn inuu ka wanaagsan yahay oo ka dhammaystiran yahay hadyigii rasuulka sal ly slam iyo dariiqiisi aw ana xukma hayrihi ama ictiqaadiya in xukumkii rasuulka sal slam xukum kasoo horjeeda ahi axsanu min xukmi uu xukumkii rasuulka sal slam ka fiican yahay kaaladiina yufadiluuna xukma adawaaqiiti calaa xukmihi sida maaragtay kuwa hormariya oo fadila dawaaqiidda xukumkooda xukumka rasuulka sal slam ka hormariya oo waa ka wanaagsan yahay yidhaahda fa huwa kaafirun qofkaas isaguna waa gaal naaqidkan marka adiladii sharcigaada kutusaysa iyo aathaartii salafka sababtoo qofku inuu dariiq dad kale ay leeyihiin oo khilaafsan hadigii rasuulka sal slam uu yihaa koodaa fiican waa qur-aankiioo la beeniyey ile qur-aanka noo sheegay in wax ka wanaagsan hadyigii rasuulka sal slam aanay jirin horena waxaa noo soo maray in qofkii beeniya wixii kitaabkii sunnada ku yimid inuu gaal yahay si gaaran hadda waxaan u sheegaynaa aayaddii ahayd afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ma waxay doonayaan xukumkii jaahiliyada yaa alla ka xukum wanaagsan qoom wax yaqiininayaan yaa uga xukum wanaagsan marka xukum ka wanaagsan xukumka alla ma jiro xukumka allana waxaa ka mid a dariiqii rasuulka sal slam iyo hadyigii nebiga sal alla ly slam marka hadyi iyo dariiq dad kale ay leeyihiin qofkii yiraa waa ka wanaagsan yahay hadyigii rasuulka sal ly slama wuxuu beeniyey wixii alle ka yimid oo alla ka soo arooray gaalnimu ku dhaca qofkaas qofkii marka wax ku xukumaa wixii alla soo dejiyey waxaan ahayn isagoon dhehaynin waxaas aan wax ku xukumay xukunka alla waa ka wanaagsan yihiin ama xukunka rasuulka sal waa ka wanaagsan yihiin isagoon dhehaynin xukunkaas baatilkaa ee xaqii ka soo horjeedana waa ii bannaan yahay aan dhehaynin oan xalaalaysanaynin kaa marka xukunkiisu muxuu yahay waxaan leenahay marka hore dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay sharciga alleh u xukuntamaan iyo xukunka alleh xukaamta muslimiintana waxaa waajib ku ah inay sharciga alleh dadka ku xukumaan alle wuxuu yidhi falaa warabbika rabbigaadaan ku dhaartaye laa yu'minuuna iimaankii waajibka ahaa lama yimaadaan xataa yuxakimuuka ilaa ay adiga kuu xukuntamaan fii maa shajara baynahum waxay isku khilaafeen uma laa yajiduu markaa kadibna aanay ka helin fii anfusihim naftooda xarajan ciriiri mima qadayta wixii aad xukunta oo yusallimuu ay hoggaansamaan ay isu dhiibaan xukunkaas tasliiman hoggaansan qofkii marka wax ku xukuma wixii alla soo dejiyey wax khilaafsan oo xukumkaas qaldan ee uu isagu la yimid yidhaahdaa waa uu ka fiican yahay xukunka alleh ama waaba ii bannaan tahay buu leeyahay waa ka fiican yahay dhihi maayo laakiin waa ii bannaan tahay inaan ku xukumo yuu leeyahay xukunkaas khilaafsan sharciga alleh inaan wax ku xukumaa ii bannaanuu leeyahay qofkaasi diinkii uu ka baxay wuxuu ku dhacay gaalnimo weyn buu ku dhacay oo kufrigii akbarka ahaa laakiin qof baa wuxuu wax ku xukumay xukunka alle wax ka soo horjeeda shaydaan ba ka qaalib noqday macsi bay ka tahay maslaxa adduunyaya wax noocaas oo kalea uu maaragtay uu jeclaystay laakiin waa ii bannaan tahay kuma leh xukunkaygaas qaladka ahaana maaragtay yaa ka wanaagsan xukunka allana male iyo wax lamida kaas kufrigiisu waa kufri asqaraa la yidhaahdaa laakiin kufri laakiin kufri asqar haddaad maqasho ha u maleyn inuu ciyaar ciyaar yah kabaa'irta dunuubta waa ka weyn yah sababto waxa kufri loogu magacaabo qabaa ibnu cabbaas sidaasaa ka soo aroortay salafka badankoodna saasay maaragtay ay sheegi jireen mas'alada in xukumkii alle wax khilaafsan wax lagu xukumo waa mas'alo khilaafkeedu uu aada u batay oo dad badan ay aada u fududeysteen inay si duubduuba oo tafsiilkii salafka aan waxba fiirinaynin arrinkaa wax ugu takfiiriyaan weliba waxaa laga dareema arrintaas kuwan xarakaadka islaamiga sheegta qaarkood oo mas'aladaas camal qofka duu sameeyo uu diinka uga baxaayo ka dhiga ku taqriiriya kutubtooda marka faahfaahin kooban ayaan ka bixinaynaa arrintaas si saxa loogu fahmo waxaan ku bilaabaynaa qiso uu alkhatiib albaqhdaadi kitaabkiisa taariikh baqhdaad ku wariyey wadaad la yidhaahdo alxasan ibn khadir yaa wuxuu yidhi samictu ibna abi daawuud yaquul udkhila rajulu min alkhawaariji cala alma'muun faqaala maa xamalaka calaa khilaafina nin khawaarijta ka mid ah yaa waxaa loo soo geliyey ninkii muslimiinta madaxda u ahaa alma'muun la dhihi jiray ee isaga laftiisu ay muctasiladu ay aafeeyeen oo ahlu sunnada aada ula dagaalamay oo masaladii khalqu lqur'aan oo diintan lagu dhibay islaamkana lagu dhibay isagu maaragtay horboodaay marka nin khawaarijta ka mid ah loo soo geliyey markaasuu wuxuu yidhi ninkii boqorka ayaa wuxuu leeyahay maa xamalaka calaa khilaafina warniyow maxaa sabab kuugu ahaa khilaafka iyo dagaalka aada noola soo istaagtay markaasuu ninkii khaarijigaa wuxuu ku jawaabay aayatun fii kitaab illahi tacaala aayad qur-aanka ku jirta markaasaa ninkii ma'muun ahaa wuxuu yidhi wamaa hiya maxay tahay qaala wuxuu yidhi qowluhu waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun aayaddaas ayaa sabab u ahayd inaan kula dagaalamo oon dhinac kaa maro qofkaan xukunka alle wax ku xukumin kuwaas waa gaalo maamuun baa wuxuu ku yidhi alaka cilmun biannaha munazala miyaad iska hubtaa oo cilmi waad u leedaha miya in alle xaggii laga soo dejiyey aayaddaas qaala ninkii khaarijigaa wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi maamuun wamaa daliiluka oo maxaa daliil u ah taas maxaa daliil u haysataa qaala wuxuu yidhi ijmaaculumma wax laysku khilaafsan yahaaba maaha qur-aankan musxafka ku yaalla kulligiis waa laysku waafaqsan yahay inuu alle ka soo degay markaasuu maamuun wuxuu ku yidhi فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل sida aad u ogolaatay ood raalli uga noqotay ijmaac ay ku ijmaaceen in aayaddan alle xaggii laga soo dejiyey waxaad sidoo kale raalli ku noqotaa ood ogolaataa ood aqbashaa ijmaacoodii xagga fasiraadda aayaddaas iyo siday u fasireen wuu ogyahay kan khaarijiga marka in salafku ay aayadda tafsiil geliyeen oo qofkii jaaxidkaana waa gaalooba ay leeyihiin qofkii kalena kaafirun kufran asqar ay leeyihiin oo gaalnimadiisu gaalnimadii weyneed maahay leeyihiin أدان جاحد أهين sida ibnu cabbaas laga wariyey ninkii marka masaladii alla waa ku anfacay wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay nin yahow madaxda ahi assalaamu calayka ya amiira almu'miniin hadda waa ku ogolow le marka inaad amiirulmu'miniin tahay ood madaxii tahay yani islaamnimadaada waa rumaysanaha waa macnuhu sidii uu isu bedelay ninka marka aayaddaas uu hadda khaarijigu soo daliilsaday tafsiil baa ku jira kufrigi midna wuxuu noqdaa mid camali ah oo xagga camalka ah midna wuxuu noqdaa mid xagga caqiidada ah qof kasta oo xukumkii alle ka taga diinkiiuu ka baxay lama dhihi karo ee qofkaa wax ku xukumaaya hadduu jaaxid yahay xukunkaa uu iska dafirsan yahay yaa gaalnimo lagu xukumaa laakiin haddaanu maaragtay jaaxid ahayn kufrigiisu waa kufri camali ah kaas camaliga ahay culammadu waxay yihahdaan kufrun duuna kufrin wa shirkun duuna shirkin iyo yihahdaan waa gaalnimo gaalnimo ka hooseysa gaalnimada weynaad maa waay macnuhu waa shirki shirki ka hooseeya shirkiga weynaa maaha waay macnuhu ibnu jariir tabari markuu fasira aayaddaas wuxuu leeyahay waxaa maaragtay saxnimada u dhow buu leeyahay dadka dhahaaya aayaddan waxay kusoo degtay gaaladii ahlukitaabka sababtoo ah aayaddan aayadaha ka horeeya iyo aayadaha ka dambeeyaaba ahlukitaabkii ka hadlaya ay kusoo degeen ayagaana loola jeedaa marka inay iswaafaqaan yaa maaragtay munaasaba buu leeyahay oo la yidhaha waxay ka wada hadlayaan hal qolo su-aal haddii la keenoo la yidhaahdo alle si caamuu aayadda maaragtay uga warramay oo man lam yaxkum bima anzala allah waa hadal caam eh oo sead uga dhigtay wax khaas oo gaara waxaa lagu jawaabayaa buu leeyahay ibnu jariir ina allaha tacaala cama bilkhabari bidalika can qowmin kanuu bixukmi illahi aladii xakama bihi fii kitaabihi jaaxidiin kuwaas laga hadlo si good looga hadlaayo waa kuwo xukumka alle dafirsanaa buu leeyahay markaasuu alle wuxuu ka sheegay in ka tegidda ay ka tageen xukumka alle oo sidii ay uga tageenna ay tahay sidaas hadda la garanayo inay jaaxidiin yihiin ah inay ku gaaloobeen baa alla uu sheegay qofkii marka sidoodoo kale xukunka alla uga taga oo jaxdi ay ka tahay iyo dafiraad gaal buu noqonayaa sida ibnu cabbaas uu yidhi qurtubi wuxuu leeyahay kitaabkiisa tafsiirka ah ibnu cabbaas iyo mujaahid waxay yidhaahdeen qofka muslimka ahi gaaloobi maayo kabiiro iyo dembi weyn baa ku dhace waxaa la yidhi marka aayadda idmaar baa ku jira waman lam yaxkum bimaa anzala allahu raddan lilqur'aani saasaa loo qadaraa buu leeyahay qurtubi qofkii wixii alla soo dejiyay aan wax ku xukmin isagoo qur-aanka iska diidan wa jaxdan liqowli rasuuli sala alla alay slam hadalkii rasuulkana dafirsan fa huwa kaafirun kaas waa gaal ibnu cabbaas mujaahid marka waxay leeyihin aayaddu kaas bay ka hadlaysaa way caam ku tahay ibnu kathiir wuxuu yidhi ibnu cabbaas waxaa lagu yidhi inuu yidhi leysa bilkufri aladii yadhabuuna ileyh nimanka khawaarijta ah siday wax u fahmeen arrinku maaha gaalnimadaas ay ku xambaareen aayadda maahan waxaa weriyey xaakim mustadrakiisuu ku wariyey xadiidka sufyaan binu cuyeyna wuxuu yidhi waa athar saxiixa oo calaa sharti shaykhayn ah bukhaari muslim laakiin ma aanay werin ismaaciil ibn sacd baa wuxuu leeyahay imaam axmed baan waxaan weydiiyey man lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruun aayaddaas ka warran baan iri markaasu wuxuu yidhi a famaa hada alkufru baan iri buu yidhi marka gaalnimada aayaddu sheegaysa muxuu yahay qaal wuxuu yidhi kufrun laa yukhriju min almilla waa gaalnimo aan diintii ka bixinaynin qofkii ila muslimiintu ka tegid ay ka tegayaan xukunka alle saasuu u badnaa jaxdi maaragtay uma badnayn jaxdigu waa naadir iyo dafiraaddu si uun maaragtay macsi iyo mukhaalafo caadiya sidii macaasida u samaynaayona kale tanna u samaynaya imaam marwasi wuxuu leeyahy kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa gaalnimo gaalnimo ka hooseysa iyo dulmi dulmi ka hooseeya iyo fisqi fisqi ka hooseeya yaa jira buu leeyahy ataa run buu sheegay buu leeyahay ninkii gaalka ahaa daalim waa lagu magacaabaa kii caasiga ahaa ee muslimiinta ka midna daalim waa lagu magacaabaa dulmi marka waxaa jira diintii aad uga baxayso iyo dulmi aan diinkii looga baxayn ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay kitaabkii tamhiidka uu ku sharxay muwaطa imaam malik ajmaca alculamaau calaa ana aljawra fi lxukmi min alkabaa'iri liman tacamada dalika caaliman bihi culammadu waxay ku ijmaaceen in lagu jawr falo oo dulmi la sameeyo markii wax la xukumaayey ay kabaa'irta ka mid tahay macnaha xukunka alluu ka tegayaa qofka wax kaluu wax ku xukumaya qofka ay kaska tahay oo arrinkaa cilmi u leh aathaar aada u daran oo salafka laga wariyana way ku soo aroortay allana wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruun aayaddaas marka wuxuu leeyay waxay kusoo degtay ahlulkitaabki xudayfe ibnu cabbaas waxay yidhahdeen wahiya caamatun fiina annaga lafteena waa nugu dabaq maysaa ay yidhaahdeen laakiin waxay leeyihiin leysa bikufrin yanqulu can almillati kufri gaalnimaa oo diinka looga baxayo hadda laga muudo haddii qof maarata ummaddan kamid uu sameeyo ee wuxuu gaaloobayaa markuu alle iyo malaa'igtii iyo kutubtii iyo rusushii maalinka dambe ku gaaloobo culimmadii marka culimo badan baa laga wariyay tan oo tafsiirka maaragtay yaqaanay sida ibnu cabbaas iyo taabuus iyo cataa oo kale ibnu qayimna madaarij saalikiin wuxuu ku yidhi in lagu xukumo waxaa la soo dejiyey waxaan ahayn gaalnimadii weyneed iyo gaalnimadii yaraydba labadaba mir midba mar waa lagu itlaaqi karaa hadba waxaa la fiirinayaa xaakimkaas wax ku xukumay wax khilaafsan kitaabka alleh xaalkiisu sida uu yahay sababtoo hadduu ictiqaadsan yahay inay waajib ku tahay waxaa la soo dejiye inuu wax ku xukumo arrinkaas mucayankaa hadda uu xukumaayo oo uu marka ka leexday isagoo alla caasinaya laakiin ictiraafsan inuu mudan yahay ciqaab taasi waa gaalnimo yar buu leeyahay oo gaalnimada diinka looga baxaya ma aha laakiin hadduu ictiqaadiyo inaanu xukumka alleh inuu wax ku xukumo waajibba ku ahayn oo uu khiyaar leeyahay isagoo og waxaas inay xukumka alle yihiin taasi waa gaalnimadii weyneed marka haddiise uu jaahil ka yahay xukumka alle uusaba garanaynin oo uu marka saa u khilaafo qofkaasi waa qof khalad ku dhacay dadkii khaladaad ku dhacayo la xukum yahay marka kufriga camaliga iyo kufriga ictiqaadiga culammadii salafku way kala duwaan waxay kala duwaan istixlaal ficli ah iyo mid ictiqaadi ah waxay kala duwaan qof qirsan xukunka alleh oo multasimna ah ictiqaadsan inuu waajib ku yahay in xukunka alle wax ku xukumo iyo qof aan maqarka qirsanaynba ama aanba multasimba ahayn waajib iguma uu leeyahay xoraan ah waa u kala duwantaha taas marka isku xukum uma ah xukumka alloo hal mar keliya la khilaafo iyo in maaragtay marar badan la khilaafana ma kala duwi jirin salafku culamadii marka mucaasiriinta ahna way ka hadleen masaladaas sida sheekh ibnu baas iyo sheekh albani iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo ibnucarabi wuxuu leeyahay tafsiirkiisa axkaamu lqur'aan qaadigii abubakar ibnucarabi ah wuxuu leeyahay kitaabkiisa axkaamu lqur'an wuxuu ku leeyahay arrinku waa kala duwan yahay buu leeyahay hadduu waxa uu isagu wax ku xukumaayo uu u xukumo in in alla xaggii laga soo dejiyey taasi waa xukunka alloo la bedelay gaalnimay keenaysaa laakiin hadday naftiisu waxay jecesha uu iska raacaayo ay tahay macsina ay ka tahay waa dembi loo dhaafi karo sida ahlu sunnadu ay maaragtay aaminsan yihiin dadka dembiyada gala in dembigooda la dhaafo hadba waxyaaba lagu dhaafana ay jiraan allana uu maaragtay iska afin karo marka nimankan wax ka sheego tacniya dadka salafka raacsan ee masaladan tafsiilka geliya murji'a iyo waxaasi ku sheegaan ilaahayna kama cabsadaan ahlu sunnadu dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin in iimaanku uu kordho nuqsaamana camalkuna waa qeyb ka mid a iimaankay leeyihiin camalka haddii laga tagana ciqaab baa lagu muta'aakhiray leeyihiin murji'a miyaa saas dhahda marka maa ilaahay laga cabsado murji'adu waxay leedahay camalku qayb iimaankii ka mida maaha oo ayaga ninka dadka ugu xun iyo ninka dadka ugu fiican waa isugu mid marba hadduu laa ilaha illahu leeyahay in tafsiilkaas la qariro kuma dhex jirto in la bannaynaayo in wax lagu xukumo wixii alle uu soo dejiye aan ahayn oo culammadu waa isku wada waafaqsan yihiin inay waajib tahay in wax lagu xukumo wixii alla soo dejiyey ay waajibna tahay dadkii madaxda ahaa in arrinkaa loogu yeero ilaahay ka cabsada la yidhaahdo sharciga alla dadka ku dhaqa waxay kaloo culamadu isku waafaqsan yihiin in xukunka alleh oo laga tagaa ay tahay jariimo weyn iyo maaragtay faldembiyeed weynoo diinkii laga galay marka markay masalada maaragtay xukunka alle waxaan ahayn wax lagu xukumay ay sidaa u tafsiilinayaan culamadii salafku waxay aada uga digtoon yihiin cirab xumada ka dhalata gaalaysiinta gardarada ah oo dhiiggii lagu bannaysanaayo oo fawdo laga dhigaayo caalamka islaamka sida ururada argagixisadu ee ka soo farcamay ikhwaanulmuslimiinka ay ku dhaqmaan laakiin masaladan yaasiqa ee ibnu kathiir uu sheegay waa wax lagu kulmiyey caqaa'idii shirkiga iyo maaragtay diimihii gaalada oo ay ku bannaysanayaan alle waxaan ahayn in la caabudo oo waxay leeyihiin waxaasaa marka diinkii alla ah marka ibnu kathiir markuu ka hadlaayay waxaa lagu xambaarayaa in ay kufaar yihiinba asal ahaan diinka allana ay bedeleen ay yidhahdeen waxaana alla raalli ka yahay laakiin dowladaha islaamka markaad fiiriso waddanka sacuudiga shareecaday wax ku xukumaan waddamada kalena dastuuradooda oo arkaysaayo waxay leeyihiin shareecada islaamku waa masdarkii asaaska ahaa ee maarata sharci dejinta qaarkoodna waxay leeyihiin wax alla wixii shareecada khilaafsan waa laaqi wax kama soo qaaday leeyihiin marka taas waxay kutusinaysaa in ninkii madaxda ahaa iyo maaragtay bulshadiiba ay shareecadii multazimiin ku yihiin oy qirsan yihiin inay waajib ku tahana ay maaragtay aaminsan yihiin oo aan la dhihi karin waxay maaragtay bannaysteen oo bannaysasho ictiqaadi ah in xukunka alle waxaan ahayn wax lagu xukumi karo lama dhihi karo taas marka multazimiin maaha lama dhihi karo laakiin waagii jingiis khan jingiis khan iyo jamaacadiis waxaas kuu ka farcamay jingiis khan waxaa maaragtay iyagu ma aanay qabin sababtoo ah cibaadooyin baatila oo shirkiya intuu soo arooriyey uu dadku ku laasimiyey marka waxa loo tagfiiriyey marka saasay ahayd qof diinkii bedelay caqaa'idiisii iyo shareecooyinkiisii iyo arkaantiisii sidii jingiis khan iyo kuwii raacsanaa iyo qof maaragtay xuduuddii maaragtay qaar ka mid a aan ku camal falin farqi baa u dhexeeya weyn qof alle iyo maalinkii dambeey rumaysan iyo malaa'igtii nebiyadii oo salaaddii dukanaya oo sharcigaa la qirsan iyo weynidii maaragtay alle iyo waa kala duwan yihiin yuhuuddii iyo kiristaankii iyo munaafiqiintii iyo kuwii shabbahay ee leh sharciga bani aadamkaa ka sarreeya sharciga alle ama sharciga bani aadamka iyo sharciga alle waa wada siman yihiin leh kaasaa marka jaahid la yidhaha marka xukunka alloo wax lagu xukumo in laga tago waa kabiiro hadduu qof muslima uu ka dhaco laakiin qofkaasi uusan ahayn qof maaragtay wax dafiraaya qofkii hal xukum jahdiya oo dafira wuxuu inkiray wax diinkii looga ogyahay daruura ahaan macluuma min addiini bidaruura wax la yidhahdo ayuu inkiray qofkii sidaas sameeyana waa gaal marka naaqadka afraad muxuu yahaan yidhi man ictaqada ana gayra hadyi nabiyi sala allahu alay slam akmalu min hadyihi aw ana xukma gayrihi axsanu min xukmihi kaaladiina yufadiluuna xukma atawaaqiiti calaa xukmihi fahuwa kaafirun qofkii ictiqaadiya in dariiqii rasuulka sal ly slama iyo hadyigii uu la yimid iyo hanuunkii wax ka duwani ay ka dhammaystiran yihiin dariiqii rasuulka sal ly slama ama ictiqaadiya in xukumkii rasulka sal sl xukumka khilaafsani uu ka wanaagsan yahay xukumkii rasuulka sal ly slama sida kuwa xukunka daaquudka hormariya xukunka rasuulka sal slm ka hormariya qofkaasi waa gaal shiikhii xajaawi ahaa ee kitaabkii iqnaaca ee fiqiga xambaliga ahaa iskalaha wuxuu leeyahay man ictaqada ana gayra hadyi nabiy sal slm akmalu min hadyihi fahuwa kaafir qofkii ictiqaadiya in hadyigii rasuulka sal lla ly slama iyo dariiqiisii waxaan ahaynu ay ka dhammaystirnaan badan yihiin hadyigii rasuulka sal slm waa gaal buu yidhi markuu maaragtay waxyaabaha lagu ridooba uu ka hadlaayay wuxuu kaloo sheegay sida noo imaan doonta qofkii yidhaahda anoon nebi maxamed raacin sala alla alay slam yaan alla gaari karaa ama iguma waajiba inaan rasuulka sal l slm raaco ama aniga ama keyrkayba waa ka bixi karnaa raacidda rasuulka sal ly slam qofkii yidhaahda ama yidhahda anigu maxamed waxaan uga baahanahay cilmiga daahirka ah laakiin cilmi baatinka ugama baahni ama yidhaahda howliyada waxaa ka mid ah qof ay u furan tahay inuu shareecadii rasuulka sal slm ka baxo sida ay khadir ugu furnayd inuu shareecadii muuse khilaafo qofkaas waa gaal buu leeyahay sababtoo ah wuxuu beeniyey hadalkii alle ahaa wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih kan waajidkaygii ee toosnaa ee raaca jidadka kale ee khilaafsanna raacinina oo jidkii kale ay idinka dhumiyaan kuwo kale wuxuu sheegay oo maaragtay u malaynaya in hadalkii alle ahaa waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyah alla wuxuu xukumay inaadan caabudinina waxaan allah ahayn cibaadada allaha loo keli yeelo waa ayaddu moogta markaasuu qadaadi wuxuu yidhi qadara yuu ku fasira yani alle wax ma qadaro ilaa waa dhacaan waxaas marka wuxuu leeyahay kuwa sanamyada caabudaa allah keliya caabudaan marka xajaawi wuxuu leeyahay kitaabkiisa iqnaaca ah ninka waxaasad taqaadsani dadka dadka ugu gaalnimada weyn buu ka mid yahay kutubta alloo dhan buu ku gaaloobay wuu leeyahay ninkaas marka qadaa meeshan waxaa lagu fasiraya sida maaragtay shaarix uu sheegaayo awjaba ayaa lagu fasiraya alla wuxuu waajibiyey inaad caabudinina allah ma ogiye duulal kale alla wuxuu leeyahay wamaa yantiqu cani ilhawa rasuulku sal ll ly slama hawadiisa kama hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxa uu ku hadlaayo waa waxyi loo waxyooda aayad kale alle wuxuu leeyahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran kabiira qur-aankan wuxuu dadka ku hanuuniyaa dariiqii toosnaa jinniga alle markuu ka hadlaayo wuxuu sheegay inay yidhaahdeen innaa samicnaa qur'aanan cajaba qur-aan cajaa'ib badanaan aan maqlinay yidhahdeen yahdii ila rushdi dadkii ku hanuuninaya maaragtay wanaag iyo hanuun fa aamanaa bihi waan rumaynay bay leeyihin rasuulkuna wuxuu yidhi sal lla ly slama sida axaadiistiisa lagu wariyey muslim iyo keyrkiis bay wariyaan wuxuu dhihi jiray khudbooyinkiisa amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi hadal waxaa ugu wanaagsan kitaabullaahi kitaabka alleh wa khayru lhadyi wa khayru lhudaa hanuun waxaa ugu maaragtay wanaagsan hudaa maxamedin sala alla alay slam xadiidka marka laba riwaayo yaa lagu wariyey wa khayru lhadyi hadyu maxamedin sal slm waa lagu wariyey wa khayru lhudaa hudaa maxamedna waa lagu wariyey sal ly slam laakiin muxadisiintu kanay u badan yihiin wa khayru lhadyi hadyu maxamedin sal ly slam marka waa ariiqadii luqawiyiintu waxay leeyihin hadyiga waxaa laga wadaa marka hadal kordhigo daalkuna reeban yahay asiira waay leeyihin rasuulku sal ly slama waa uu xanaaqay markii uu arkay waraaqa towraada oo cumar uu gacanta ku hayo aad buu u xanaaqay sidii imaam axmed uu wariyey sheekh albanina uu xasan ka dhigay fi kitaabi irwa alkhaliil macnaha naaqidkan wuxuu yahay qofkii ictiqaadiya dariiqo rasuulka sal ly slam duulana ay leeyihiin oo cibaado ku saabsan ama mucaamalaad ama nikaax iyo guur iyo iyo xuduud iyo qisaas yaa ka wanaagsan dariiqi rasuulka sal ly slam ama ictiqaadiya in waxaasi ay la siman yihiin dariiqa rasuulka sal ly slam ay la mid yihiin taasi waa gaalnimo diinka looga baxo marka alla wax ka xukm wanaagsan ma jiraan aw ana xukma hayrihi ama wuxuu maaragtay ictiqaadinayaa in rasuulka sal ly slam duul aan hayn xukunkoodu uu ka wanaagsan yahay xukunka rasuulka sal ly slam axsanu min xukmih yani wuxuu ictiqaadsan yahay in loo taxaakumo wax kitaabkii iyo sunnadii khilaafsan inay ka wanaagsan yihiin xukunka rasuulka sal ly slam xataa ayaanu ku camal falin yani ictiqaad keliya kafara waa u gaaloobaya marka qofkii xukunka alla jahdiya waa gaalooba layskuma khilaafsana sidoo kale qofkii yidhaahdo wixii alla soo dejiyey wax khilaafsan yaa bannaan in wax lagu xukumo ama qofkii u yidhaahdo in loo xukum tago qur-aankii sunnadii wax khilaafsan yaa iska bannaan wax dhibana male waa gaalnimo iyaduna ama yidhaahda xukunka alle iyo xukunka maaragtay khilaafsan ee dulalka kale ay wataan waa isku mid uu ictiqaadinaya ama xukunkii duulalka kale ay wateen wuxuu leeyahay isaaba ka wanaagsanba xukunkii alleh ama wuxuu leeyahay in loo xukuntamo waxaan kitaabkii sunnada ahayn yaa ka fadli badan dadkana u wanaagsan yuu leeyahay in loo xukuntamo shareecadii oo wuxuu leeyahay wakhtigan hadda aan joogno waxaa dadka u wanaagsan oo hagaajinaya in qawaaniintaas wadciga ee khilaafsan shareecada wax lagu xukumo yuu leeyahay taasi waa marka waa gaalnimo diinka looga baxo waa waxaa lagu xambaaraya waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruuna dadka noocaas oo kale ah laakiin qof baa marka hawe iyo wax naftiisa jeceshahay darteedu wax u xukumay isagoo ictiqaadsan inay waajib ku tahay inuu maaragtay kitaabka alle wax ku xukumo wax kitaabkii khilaafsanoo maaragtay lala mid dhigaayo kitaabkiina aanay jirin ama laga hormarinaayo kaasi marka xukunkiisa waa ka duwan yahy kii hore daaquud marka muxuu yahay waa wax walba oo qofku xadkiisa kala baxo ama waxaas wax la caabudo ha noqdaan ama wax la raaca ha noqdaan ama wax la ateeca ha noqdaan sida ibnuqayim uu leeyahay marka goorma arrintaas marka ay dhaboobaysaa waa marka uu raalli ku yahay waxaas lee waxaa jira dulal la caabuday iyagoon raalli ka ahayn oon wax oonan jeclayn arrinkaas bal ay sugnaatay inay ka beri noqdeen shirkigaas waxaa ka mid a nabilah ciisa oo koox nasaaradii ka mid ay caabudeen oy ku talax tageen oo ilaah ka dhigeen ama ina ilaah ay ka dhigeen ama ilaah maarata mid wax la wadaaga ay ka dhigeen isaguna waa beri buu ka ahaa taas aakhiro waxaa la weydiin doonaa maadaa dadka ku yidhi anigay hooyaday laba macbuud naga dhigta kaasuu helay ilaahu adaa ceeb ka hufan marnaba iima bannaana inaan waxaan xaq aan u lahayn aan ku hadlo haddii aan ku hadlay hadda waad ogaatay taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsika buu leeyahay innaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi anugu ma aanan dhihin buu leeyahay oo kuma dhihin iyaga ilaa waxaad ifartay moogiin oo waa maxay an yacbudullaha rabbii wa rabbakum allah caabuda oo rabbigay iyo rabbigiinnaba ah intan la joogana xaalkooda waa ka warqabe buu leeyahay falamaa tawafaytanii kunta anta araqiib caleyh markaad i oobsatay adigaa maaragtay ka warqabay oo u xog ogaalsanaa culimmadu waxay leeyihiin dadka qaarkood baa waxay u maleeyaan in wax lagu xukumo wixii alla soo dejiyey inay tahay wax ku saabsan keliya wax laysku haysto ama xoolo ah ama xuquuq ah marka maxkamadahaas wixii ku saabsan uun yay ka hadlaan waxaan leenaha marka arrinkaasi waa xaq oo waxaa waajiba in wixii alla soo dejiye wax lagu xukumo waxay dadku isku haystaan oo maxaakimta maaragtay ka dhex socda waa in shareecada lagu xukumaa laakiin arrinku intaa keliya kuma gaabna ee waxaa waajiba in wixii alla soo dejiye lagu xukumo wixii ku saabsanaa caqiidada caqiidada dadku waa isku khilaafsan yihiin marka wixii alla soo dejiye waa in lagu xukumaa waxaa loo caddaynaya caqiidada saxda ahayd waxaa looga digaya caqiidada baatilka ahayd laakiin in la yidhaahdo dadku waxay iska caqiidaysan yihiin iska caqiidaysnaadaani faraha laga qaado oo dadkii baa naga cararaya qof walba caqiidadiisu leeyahay in la yidhaahdo taasi ma bannaana waana hadal baatila qofkii banneeya in qof kasta ay u bannaan tahay inuu doorto caqiidada uu doonaayo oo dadku ay xor u yihiin ictiqaadkooda oo qofkii rabaa maaragta uu xataa islaamka ka bixi karo culimmadu waxay leeyihiin qofkaasi waa qof diintii ka baxa hadduuba yidhaahdo xorriyatulctiqaad wax la yidhaha jiro qofka diinkiisa waa ka bixi karaa kuwaasi waa riddo ayay leeyihin waxaa waajiba marka in caqiidadu ay kitaabkii sunnada waafaqsan tahay xaggii maarata rabbinimadii in lagu keli yeelo alle cibaadadii in alle lagu keli yeelo magacyadii alle iyo tilmaamihiina in maaragtay iyadana alle loo qiro si saxa loo qiro waxaa waajib wixii alla soo dejiye wax lagu xukumo wixii ku saabsan cibaadadu inay allah keliya u sugnaato wixii alla ka soo haray caabudada la caabudaayana ay tahay shirki akbara oo diinka looga baxayo waa intaa wax lagu xukumo ayadaa asaas ah rasuulku sal ll slam markuu mucaad u diray yaman wuxuu ku yidhi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa waxa ugu horreeya ee adigu yeeraysa ha noqdaan in la qiro ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogi maxamedna uu yahay rasuulka alla sal slam marka in dadka caqiidada laga soxo waa asaaskii dhammaa rusushuna saasay ku bilaabi jireen caqiidaday ku bilaabi jireen wixii marka asmaa sifaat ku saabsanna nimankaa jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo khawaarijta iyo murjihada iyo wixii alla soo dejiyey yaa lagu xukumayaa waxaana la caddaynayaa in caqaa'idooda ay baatil tahay marka dadki in la yidhaahdo u daaya caqiidadooda oo qofka oo qof walba wuxuu rabaa iska rumeeyo taasi way khilaafsan tahay dacwadii rususha marka waa in kitaabkii alle loo noqdo oo wax lagu xukumo wixii alla soo dejiyey oo qofkii saxda ahaa saxnimadiis la caddeeyo qofkii qaldanaana qaladnimadiis la caddeeyo oo dadkii aan caddayn la-aan looga tegin iyo xukum la-aan marka xukumka alleh waa uu kulansadaa caqiido iyo wixii ka hooseeyaba sidoo kale waa in shareecadii wax lagu xukumaa wixii cibaadada ku saabsan waxaa jira cibaadaad kitaabkii sunnadii waafaqsan iyo cibaadaad lasoo darisiiyo diinkii lagu daraayo diinkiina ka mid ahayn oo asal ku lahayn kitaabkii sunnadii waa bidcooyin ay waajib tahay in la caddeeyo inay baatilta rasuulkuna sal ll slam wuxuu yidhi man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun qofkii camal sameeya diinkeennu aanu ku taagnayn waa marduud lagama aqbalo wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ll ly slam iyaakum wamuxdathaati alumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha diinka lagu soo daro oon diinkina ka mid ahayn fa ina kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo lasoo darisiiyo diinku lagu daraayo waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta ahina waa baadi yuu yidhi rasuulku sal l slam marka dadka annagu diinkii kama cararsiinaynee waanuna seexaynaynaa oo allaa nagu waajibeeyey addiinu nasiixa yuu yidhi rasuulka sal slam markaasa waxaa la yidhi yuu yahay nasiixo markaasuu wuxuu yidhi lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'imati lmuslimiina wa caammatihim yuu yahay nasiixa waa in marka loo nasiixeeyo a'immadii muslimiinta iyo caamadiiba sidoo kale in alle loo xukuntamo wixii ku saabsan macruufka in la ysfaro munkarkana la yska reebo ayaduna waa waajib sababtoo alleh wuxuuna faray inaan ateecno wuxuuna naga reebay inaan caasino marka dadkii in faraha laga qaado oo la yidhaha maarata lagu inkiri maayo macaasidii waxna la fari maayo xaqi la fari maayo iyo waajibaadkii munkaraadkiina laga reebi maayo iyo macaasidii xukunka alle oo la cadilay oo laga tegey ka mid tahay waa xukunka alle waxaan ahayn wax lagu xukumay waay macnuhu oo rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi qofkii adinka in ka mid ah munkar arkaahi gacantiisa ku zuuliyo hadduu had ahal u yahay waa dadka madaxda ahaa iyo waalidkii wax lamid a fain lam yastatic fabilisaanihi haddaanu awoodinna carabkaa ku inkiro munkarkii fain lam yastatic fabiqalbihi haddaanu awoodinna xataa carabkii qalbiga ha ka inkiro wadalika adcafu liimaan kaasina waa iimaanka kii ugu hooseeya waa muslim baa wariyey marka dadka munkaraadka wada waa in la qabtaa si aanu mujtamacii iyo bulshadii aanay u halaagsamin laakiin in macruufkii laisfar haddii laga tago munkarkii layska reebana laga tago taasi waa waxa ummadu ay ku halaagsamaan marka maxlushaahidku hadda wuxuu ahaa in xukum in wax lagu xukumo ama wixii alla soo dejiyey ay tahay macno guud ay tahay ee aanay ku khaas ahayn maaragtay wax kala bixinta iyo waxyaabaha xoolaha laisku haysta iyo arrimaha noocaas oo kale ah muslimiintii marka madax ha noqdaan ama kuwii la xukumay ha noqdaane waa inay wax ku xukumaan una xukuntamaan sharci sharciga alleh oo aanay wax kale ku bedelanin culammadu waxay leeyihiin maaha nimanka madaxda ah inay yidhaahdaan dowladii waaweynaa baan ka cabsanaynaa oo iyagaa nagu qasbaaya arrimahan qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu islaamkii iltisaamo oo uu aqbalo oo u hoggaansanaado ma waanay caalamka ka jirin in ay xaaraan tahay in dowladu ay soo faragashato arrimaha gudaha ee dowladaha kale iyo siyaasadahooda gudaha ayagiyaaba ogolba gaaladu taas waa ogol yihiin laakiin xukunka alle muxuu ku leeyahay aslanba laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qofkii makhluuqa ahaa laguma ateeco caasinta alle la caasinaaye laakiin nidaamyada gaalada haddii la fiiriyo dowladuhu inay dowladaha kale maaragtay maamuladooda iyo arrimahooda hoose ay soo dhex galaan ma ahan wabillahi towfiiq